maskax iyo aqoon waa ka maarantamiilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayada inahoodu matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waawliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo intuu barnaamijkan hawada ku jiro waxaa ka mid noqon doona waxaa weli soconaya gurmadka ku aadan qaabkii loogu sameyn lahaa dadku abaarta ay ku saameeyeen gobolada soomaaliya iyadoona arrinta ay hormuud ka tahay guddi dhowaan ay magacooday xukuumadda soomaaliya oo uu hormuud u yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte haddaba halka ay marayaan ayuu guddiga kala kulmay islamarkaana waraysi ayuu siiyey warbaahinta qaranka wuxuuna ka warbixin doonaa sida ay wax u jiraan isaga oo sheegaya in golaha wasiirada la isugu yeeri doono sidii deg deg ay uga fariisan lahaayeen xaaladda dhanka abaaraha islamarkaana loo cilaamin lahaa wakhtiga dadkaasi gurmadka loo sameynayo barnaamijka waxaad kaloo dhegeystayaal aad ku maqli doontaan inta uu hawada uu ku jiro beesha caalamka ayaa waxa ay sheegaysaa in ay wanaagsan tahay qaabkii loo dadejin lahaa guddigii qabanqaabin lahaa doorashada madaxweynaha iyadoo beesha caalamkana baaqaasi ay u jeedisay labada aqal maadaama labadii guddoon ee labadaasi aqal lasoo dhammaystiray oo doorashadii ugu dambeysay shalay ay ka dhacday magaalada muqdisho kadib markii uu sare u kacay lacagaha lagu sarifo suuqyada magaalada boosaaso ayaa arrintaa waxaa ka fadhiistay maamulka puntland iyo weliba ganacsatada waxaana la isku afgartay in la xadeeyo qaabka lacagta loo sarifayo iyadoo la jaangooyey lacag dhan labaatan iyo afar kun iyo shan boqol in la gaarsiiyo lacagta sarifka ah inkastoo dee halkaa ay ka sara kacsanayd haddaba ujeeddadu maxay tahay barnaamijkaad ku maqli doontaan iyo wararka kale oo ugu waaweyn dhanka caalamka kooxda difaacanaysa horyaalka wadanka ingiriiska ee laster oo sanadkii hore qaaday horyaalka wadankaas weli waxaa ku soconaya guuldarada kooxdaasi en soo gaaraya haddaba shalay imise gool ayaa looga badiyey jelsise xalama badisay mise waa laga badiyey faad cabdigaas ayaa barnaamijkan farsameynaya anigana waa cabdirasaaq maxamed waa mar kaliyo faaqidaada wararka waata dhegeystayaal heestaas wadaniga waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka sheekh soomaalida u ducee waayahay barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa dhanka abaaraha gobolada soomaaliya abaar aada u ba-an ayaa ka jirta oo dadka iyo dunyada saameyn ku yeelatay muddooyinkan dambe barnaamijkan faaqidaada aad baan uga hadlaynay dhanka abaaraha ilaahay ayaan ka codsanaynaa in uu ummadda culayska abaaruhu ay kamid yihiin uu ka dulqaado haddaba golaha wasiirada guddi ayay iska dhex magacaabeen uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte xubno kale ayaa sidoo kale ku jira waxaa kaloo guddigaasi qeyb ka ah xubno banaanka kaga yimid dhanka xukuumadda oo mas-uuliyiin dowladda ah horey usoo xilal usoo qabtay haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte ee waxa uu la kulmay guddiga iyaga oo ka wada sheekaystay halka ay wax u marayaan waxa uuna leeyahay sidii sanadkii hore labada kun iyo lix iyo tobanka loogu gurmaday dadka abaartu ay saameeyeen kuwa oo qaarkood ku nool gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa loo baahan yahaa buu leeyahay in sanadkan sidoo kale gurma deg deg ah loo sameeyo haddaba markii kulankaasi uu soo dhammaado kadib ayaan waraysigan ka qabanay
uu mahad celinayaa guddiga oo caawa halkan warbixin shaamila iga siiyey si howlo u socdeen waxaanan runtii aan doonaynaa haddii alla idmo in golihii wasiiradu ay fadhiistaan si markaa go-aamada loo baahan yahay in la qaato oo ay dowladdu hormood ka noqoto sidii dadka wax loogu qaban lahaa in sida ugu dhaqsaha badan le goluhu usoo fadhiisto haddii alla idmo sidaana ay markaa ku nool maraan go-aamada loo baahan yahay maanta in dadka lagu badbaadiyay haddii alla idmo sidii sanadkii horeba ay qeyb weyn uga qaadatay dowladda federaalku inay ka qeyb qaadato maadiyan iyo macnawiyan labadaba maxaa la idhaahdaa gurmadkii abaaraha ayaan sidoo kale doonaynaa sanadkana inay imika uga qeyb qaadato oo ay uga qeyb qaataan oo dowladdu ay qaadato ama ay noqoto hormoodka runtii maxaa la idhaahdaa waxqabadka dadka wax u qabanaya haddii alla idmo waan ognahay in waktigii roobku di lahaa ay imaka ka harsantay ilaa saddex bilood ilaa afar bilood intaa ka horeysa ayaa la doonayaa in dadka wax lala gaadho wax lala gaadho keliya maaha laakiin waxaa la doonayaa sidoo kale in lagu la gaarsiiyo in ilaahaydankii raxmadda ilaahay markay timaado in wixii soo hara dad iyo duunyaba ilaahaydankii ay ku badbaadi karayaan oo la badbaadiyo oo laisku dayo taasaa muhiimadda ugu weyna taynu doonayna dhammaanteen inaan ka qayb qaadanaana waa taa weeyaan oo hadday tahay xukuumad iyo hadday tahay shacbi labadaba mid qof kastoo inaga midaba mas-uuliyaddaasu si gaara ay u saaran tahay oo ay tahay inaan ka wada qayb qaadano waxaan doonaynaa ilaahaydankii inaynu isku tashanno waa inaan cid ku tashan laakiin naku isku tashanno soomaali haddaynu nahay ku tashano inaynu dadkeenna iyo dunyadeenaba aynu badbaadsanno taas ayaa muhiimadda ugu weyna horena waanu sheegay iminkana waan ku celinayaa annagoo dowlad ahaan waxaan isku dayaynaa in wixii hadda ka dambeeya mar walbaba in qorshuhu noqdo qorshe ka tarjumaya waxa degdega hadda loo baahan yahay iyo qorshe dheer oo markaa suurto gelin karaya in waxqabadku noqdo waxqabad horumarineed oo aanu noqon sanad walbaba aanu mar walbaba lagu soo noqon dhibtii aanay soosoo noqnoqon laakiin ku talagal la sameeyo oo ku talagalkaasuu keeni karayo in laga hortegi karayo waxyaalaha qaarkood wax badan baa jirta oo inaan ka hortegi karayn laakiin aan isku dayno inan wixii laga hortegi karayy sida ugu yani ugu fudud ee ugu wanaagsan aynu markaa qorshaha u yeelano ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ina baray oo suuratu yuusuf inagu baray in qorshe la samaysto si abaaraha looga hortago inaan tiiyoo kale inakuna la nimaadna ayaa laynooga baahanyay insha allahu tacaala marka waxaan rabnaa in cid kasta oo soomaaliya meel kasta oo ay joogaan waxay nagu tahay waajib ayay nagu tahay dhammaanteen meel kastoo aynu joogno inaynu walaalaheen u hurro waxaan u huri karo oo dhan aan u hurro oonu diyaar u noqonno inayn u hurro haddii alla idmo markaa ka joogaa yurub iyo ka jooga maraykan iyo ka jooga carabaha iyo ka jooga malaysia iyo ka jooga afrika iyo ka jooga maxaa la yidhahdaa china iyo indonesia iyo meelaha jooga australia jooga mid walbaba waxaan leenahay maanta ayaa maanta ayaa lagu fadhiyaa oon doonaynaa inaad ka qeyb qaadata qof kastoo soomaaliya kii wax haysta iyo kuwaan waxba haysanba inaynu diyaar u noqonno oon la nimaadno qaab aynu ku quudin karayna dadkeenna ayaa laynaga wada rabaa marka aanu diyaargarowno uuna diyaargarowno inaynu ka qayb qaadanno waxaa la yidhaahdaa quudinta iyo badbaadinta dadkeena aan rabna inaan badbaadino insha allahu tacaala
waa tahay kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte oo la kulmay guddiga loo magacaabay oo dowladda dhexe u magacawday in ay qabanqaabiyaan dhaqaalaha loo aruurinayo dadka abaaruhu ay ku saameynayaan gobolada soomaaliya waxa uuna sheegay in guddigu uu aad iyo aada u dadaalayo sidaad maqlaysaan isagoo dhanka kalena baaqyo kala duwan u diray dadyoga soomaaliyeed ee ku kala nool caalamka intooda waxhaysata in maanta loo baahan yahay walaalahooda dhibaataysanna ay ka qayb qaataan samata bixinta loo sameynayo sidoo kale wuxuu yidhi xukuumadda ayaa waxa ay dhowaan isugu imaan doonaan gulaheeda wasiirada ka hadalka mar kale arrintan ku aadan dhanka abaaraha gobolada soomaaliya weli aad baa looga soo sheegayaa in abaartu ay kasii daray xoolo xoololey iyo weliba dad abaar ay saameyn ku yeelatay ayaa iyana waxa ay soo gaarayaan magaalooyinka weli abaartu aysan saameynta ay ku yeelanin kuwa oo dadka ku nool magaalooyinkaasi dadka caawin ay u sameynayaan barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaasha iminka nagu soo biirana waxay nagala socdaan raadiyo muqdisho iyadoo abaarta saas looga soo sheegayo gobolada dalka haddana deegaanada puntland waxa uu kamid yahay deegaanada waxa ay kamid yihiin deegaanada abaartu ay sida aadka u saameysay magaalada boosaaso muddooyinkii dambe dadka ku nool aad bay uga cabanayeen sarifka lacagaha qalaad oo lasoo sheegayo in sarifka aad u ballaaran uu ku yimid taana waxaay keentay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland arrintaas ay kala fadhiistaan ganacsatada magaalada boosaaso waxaa ugu weynaa mas-uuliyiintaas wasiirka maaliyadda maamulka puntland oo ganacsatada intuu la fadhiista kadib sheegay in lacagta loo baahan yahay in qiimaheeda sarifka hoos loo dhigo taana waa laisku afgartay haddaba qaar ka mid a ganacsatada ayaa halkaa ka hadlay iyo wasiirka maaliyadda waa kuwan
waxaa shalay isla garanay sariflayaasha ganacsatada ah iyo dowladdu in doolarka gacanta hore lagu qabto labaatan iyo afar kun iyo shan boqol gacanta dambena shan iyo labaatan kun waxaa kaloo aada ii farxad gelisay sariflaydii meesha timi oo runtii dhaqan wanaag iyo wada shaqayn iyo wadanimo muujiyey oo iyadoo aanan annagu hadalkiiba ka bogan iyagu intay kaceen ay gacanta taageen ay la yimaadeen waxaasaanu goynaynaa waxaasaanu meel marinaynaa waana waxaanu daynma waxa weeye shaqadaa joogtay noo noqonaysaa sidaanu xafiiska ugu soo kalahno baanu sarifka doolarka ugu kalahaynaa inagu lacagtaan leenay ugu taa taa waa doolar inay saa u kala sarreeyaan baan rabnaa inarteena kor marto tanna ay hoos marto soomaali baan nahay maraykan ma ahay taasaan ku isticmaalaynaa taasaan wax ku wada gadanaynaa
wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka puntland cabdulaahi sheekh axmed ayaa ku baaqay in laga hor tago shakhsiyaadka horseedaya in sare ukacu ku yimaado qiimaha lagu kala sarifto lacagaha doolarka iyo shilin soomaaliga lagana wada shaqeeyo danta guud wasaaradda maaliyadda oo meel walba joogta madaxda gobo gobollada iyo xisaabiyayaasha degmooyinka hay-adaha amniga intaba qoraalkaas iyo wareegtadaas way helayaan hadday gaarhto oo sharcigaa soo baxo laga akhriyo meel walba waxa weeye in ciddii ku xadgudubto tallaabo laga qaaday noqonaysaa
waa tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda maamulka puntland oo ganacsato kula kulmay magaalada boosaaso waxaana shirkaasi sidoo kale joogay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada boosaaso weli barnaamijka faaqidaada wararka ayaan ku guda jirnaa wararka soomaaliya ugu waaweyn iyo kuwa caalamka ayaa goordhow inoo soo socda oo cabdishakuur cali axmed oo inoo hayo hase yeeshee war hadda soo dhacay ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeyay ciidanka kenya iyo maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab uu xalay ka dhacay magaalada mandheera ee waqooyi bari ee wadanka kenya waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo hadda lama hayo tirakoobka saxda ah ee dhimashada iyo dhaawaca heerka uu gaarayo laakiin waxaa la sheegayaa in dagaalku uu bilowday kadib markii maleeshiya ka tirsan qolyahan argagixisada ee al-shabaab ay magaaladaasi weerar ay ku qaadeen waayahay bal cabdishakuur cali axmed ayaan soo dhaweyn doonaa isboortigii ayaa sidoo kale ii soo socda cabdishakuur maxaa ugu waaweyn bal wararka soomaalida iyo kuwa caalamkaba waa mahadsan tahay cabdirasaaq shiino wararka caalamka ee saaka waxaa ugu dooron beesha caalamku waxay soo dhoweysay doorashada guddoonka aqalka sare ee soomaaliya qaramada midoobe dowladda mareykanka urur goboleedka iga dowladda talyaaniga wadamo kale oo diris laha soomaaliya si wada jira war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in tallaabo hore loo qaado ay tahay doorashada guddoonka ee aqalka sare ee soomaaliya oo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya loo doortay senator cabdi xaashi halka ku-xigeenkiisa koowaadna loo doortay senator abshir bukhaari waxaana ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee soomaaliya loo doortay senator mawlid guhaad waxaay beesha caalamku leedahay tan waxay ka dhigan tahay in loo dhaqaaqi doono doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ay sheegeen in muhiim ay tahay in iyana la dedejiyo iyagoo labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ay ka kooban yihiin ugu baaqay in ay si dhaqsi ah u sameeyaan guddi doorasho oo arrintaasi ka shaqeeya dhinaca kale waddanka gambiya arrintii muranku ka taagnaa ee madaxweynaha waddankaasi ayaa xal laga gaaray iyadoo madaxweynihii waddankaasi gambiya yaxya jaamac lagu qanciyay in talada si nabad ah uu ku wareejiyo waxaana uu duulay waddanka guini yaxya jaamac halkaasoo maangale siyaasadeed uu ka helay madaxweynaha la doortay ee waddankaasi aadama barrow la taliya sare uu hadlay waxa uu sheegay in kow iyo toban milyan oo doolar lagala baxay khasnada dowladda isagoo arrintaasi ku eedeeyey madaxweynihii waddankaasi ee talada ka tegey yaxye jaamac iyo dadkii la shaqaynayey waxaana arrintaasi ay sheegeen in baaritaano lagu sameyn doono dhinaca kale war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ee looga taliyay waddanka maraykanka waxay sheegeen in ay ka fakarayaan sidii loo hirgelin lahaa go-aanka madaxweynaha la doortay ee waddanka maraykanka donald trump ee ah in magaalada qudus ee dhulka la haysta ee reer falastiin loo raro caasimadda maamulka yuhuudda ama ee ay noqoto halka ay noqonayso safaaradda waddanka ee maraykanku uu ku leeyahay maamulka yuhuudda oo hadda ah magaalada thrabib waxaana maraykanku uu arrintaasi sheegay in hadda ay ka fakarayaan ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benjamin netanyahu ayaa waxa uu shirka golaha wasiirada ee maamulka yuhuudda ka sheegay in wadahadalla ay yeesheen madaxweynaha la doortay ee waddanka maraykanka ee donald trump islamarkaana ay ka wada hadleen arrimaha ee waddanka ee falastiin iyo weliba muranka kala dhexeeya maamulka yuhuudda iyo sidii maraykanka oo dal u dhow sida uu sheegay ee maamulka yuhuudda ay uga gacan siin lahaayeen arrimaha la xidhiira go-aankii dhowaan ka soo baxa qaramada midoobe ee joojinta deegaameynta dhulka reer falastiin ee maamulka yuhuuddu ay wadaan arrintaas oo si sharci darro ah ay maamulkaasi ku wadaan beesha caalamkuna ay kasoo horjeesatay markii ugu horreysay
waayahay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa cabdishakuur cali axmed oo wararka soomaalida ugu waaweyn iyo kuwa caalamkaba inoo soo koobayay qaybihii dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan isla soo gaarnay halkaad nagala socotaan waa dhegeystayaasha nagu soo biiray ee waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya isboortigii ayaan markaa fiirinaya kooxda kubadda cagta ee laster oo lasirahayde sanadkii labaadamay difaaca tahay waatay sanadkii hore qaaday horyaarka premier leaga wadanka ingiriiska ayaa kooxda kubadda cagta ee southampton kulan adag ayaa shalay galab dhex maray kulankaas southampton ayaa garoonka ka dhex muuqato kooxda laster sidii doonta ayaaba laga yeeshay saddex iyo eber ayaa laster xalay looga badiyo ciyaaryahanada qaarkood ayaa qaaradan africa kasoo jiro koobka qaaradda africa soo aaday sidoo kale kooxda kubadda cagta ee chelsea oo iyana la celilaayahay xalay waxa ay ku badisay goolal gaaraya laba iyo eber costa iyo kahil ayaa labada gool ay kooxda chelsea ay ka heshay kooxda kubadda cagta ee deganeris arsenal oo iyana dee mar bareeja gasha mar laga badiyo iyana dee shaxalay way badisay oo kooxda kubadda cagta ee banley ayay xalay ay ka badisay dhinaca horyaalka wadanka haddaan aadna dhinaca sbainna kooxda kubadda cagta ee barcelona waxay u jawaabtay kooxda kubadda cagta ee real madrid oo habeen hore badisay afar gool ayay kooxda eber uga badisay sidaana waxa ay ku noqonaysaa in ay usoo dhawaato kooxda kubadda cagta ee real madrid dhinaca wadanka talyaanigana kooxda kubadda cagta ee juventus iyana xalayto guul ayay gaartay barnaamijkii faaqidaada ayaan saakaga jecelahay inaan gebi ahaanba intaas aan kusoo gebagabeeyey inta igala qayb gashay aad ayaan ugu mahad celinayaa dhanka farsamada qaybaha hore iyo qaybaha dambena si wada jira waxaa u farsamaynayay fahad cabdigaas iyo leyla cabdiraxmaan anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax shiino dhammaanteenu isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliyay nabad iyo hormar insha allah
dhigo